بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا فصل أي فاصل ومد وحكال سارية هران أصو مرني فصلك ujeeddada culammadu ay u sameeyeen alfusuul inay tahay litanshiid adaalib iyo si masaa-isha oo u kala sooco oo masalo walba goonideeda ugu xirto waalmutabaayicaani lamada beectamaya bilkhiyaari khiyaar ayay leeyihiin maa lam yatafaraqaa intaysan kala tegin walahumaa waxayna leeyihiin an yashtarita alkhiyaara khiyaarka inay shardiyaan ilaa alaaati ayaamin ilaa saddex maalmood inay shardiyaan xaq bay u leeyihiin sheikhu wuxuu leeyahay walmutabaayicaani bilkhiyaar almutabaayicaan waa albaa'ic waalmushtari waa labada wax kale iibsanaysa mid wax iibsanaya iyo mid laga iibsanayo albaa'ic waa midka wax iibinaya almushtarina waa kee waa midka wax soo iibsanaya almutabaayicaani yuu ula jeedaa marka waa labada beecu ou dhex maraayo oo ganacsigu dhex marayo waa albaa'ic waalmushtari bilkhiyaari khiyaaray leeyihin khiyaaray ku sugan yihiin maa lam yatafaraqaa haddaysan kala tegin khiyaaray ku sugan yihin maxaa laga wadaa intay majliska wada joogaan labada mid walboo ka mida wuxuu xaq u leeyahay inuu beeci ka noqdo hadday wada joogaan khiyaaray leeyihiin inay beeci socodsiiyaan iyo inay ka noqdaanba haddaysan kala tegin maa lam yatafaraqaa waa shardi matalan qofkan waxbaad ka iibsatay wixii aad ka iibsatay waad ku heshiiseen majliskaadna weli ku sugan tahay sheeko kalaad gasheen cabbaara wada joogteen kadib waxaad tidhahda wax kalaa igu soo dhacay raalli ahoo badeecadaada cesho lacagtaydana isii khiyaara u leedaha maadaama aad wada joogtaan waad cesho kartaa lacagtaada badeecadiisana waa u celi kartaa asigana sidoo kale wuxuu xaq u leeyahay inuu ku yidhahdo badeecadan kaa iibi maayo waakaan waa ka noqday beeci ee lacagtaada qaado badeecadaydana ii soo celi intii majliska la joogo labadaba mid walboo ka mid a khiyaar uu leeyahay maa lam yatafaraqaa laakiin hadday kala tagaan faqad wajaba albeyc beyc waa waajibe ma soo celi kartid badeecada ilaa inaad ceeb ku aragto taas waa mas'alo kale wixii lagaa iibiya haddaad ceeb ku aragto markaa qaadato kadib xataa waa soo celin kartaa haddii ceeb waadixa aad ku aragto matalan kitaabku kaa iibiyey kitaabku kaa iibiyey waxaad aragtay warqado ka mida inay kitaabka ka maqan yihiin ama waxaad aragtay baalasha qaar inay cad yihiin dabcadaha qaarna waa dhacdaa kutubta qaar oo waxaad arkaysaa kitaabkii markaad rogrogto waxaad arkaysaa safxado dhan oo waxba ku qornayn oo cadcad oo wixii ku qornaa ay ka tirtiran yihiin waa ceeb waay fi lkitaab xaqa u leedaha inaad celiso oo aad tidhahda kitaabkaad iga gaday wuxuu ahaa kitaab ceebaysan waa kitaab cillo leh idan iga celi iga bedel ama lacagteeda ii soo celi taasi waa masalo kale oo haddii ceeb lagu arko haddaan ceeb lagu arag markii wax la kala gato kadibna la kala tago ma soo celin karaa qofkaasi badeecada hadduu soo celiyo xaq uma lahan in laga celiyo faqad wajaba albeyc beyci waa waajibo waa dhacay waa haddii la kala tago amaa intaan la kala tegin labada mid walboo ka mid a khiyaaray uu leeyahay waalmutabaayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqaa haddaysan kala tegin waxaana u daliila xadiid xakiim ibni xisaam radia allaahu canh nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhahda albayicaani bilkhiyaar maa lam yatafaraqa fain sadaqaa wabayana buurika lahuma fii beycihima wain kadaba wakatamaa muxiqat barakatu beycihima wuxuu leeya nebigu sala allahu calay wasalam labada wax kala iibsanaya bilkhiyaar khiyaar ayay ku sugan yihiin maa lam yatafaraqaa intaysan kala tegin fain sadaqaa hadday run sheegaan wa bayanaa ay caddeeyaan hadday ka run hadday run sheegaan labadooda mid walboo ka mid a hadduu run sheego markay wax kala iibsanayaan wa bayanaa ay caddeeyaan oo wax si cad ay wax u kala iibsadaan oo aan ceyb iyo cillo laysku qarin buurika lahumaa waxaa labadooda loo barakaynayaa fii beycihimaa beecooda ilaaha beecooda u barakaynaya wain kadabaa hadday been sheegaan wa katamaa oo ay qariyaan maxay qarinayaan ceeb iyo cillo jirta midkan lacagta wata waxaa laga yaabaa lacaga faalsa inuu ninkii u keenu qariyo ka iibsanaya kan badeecada iibinayana waxaa suuragala badeeco faag oo dhacday iyo mid maaragtay cillo qabta inuu qofka ka iibiyo hadday sidaa dhacday been sheegaan oy qariyaan muxiqat barakatu baycihima beecooda barakadiisaa la baabi'inaya ilaaha barakada ka qaadaya subxaana wa tacaala labadooda mid walboo ka mida ku intifaaci maayo wuxuu iibsaday mana u barakoobayaan ilaaha barakada ka baabi'inaya ashaahid min alxadiid waxaa waaye qeybta hore albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa maa lam yatafaraqa maxaa loola jeedaa waxaa laga wadaa tafaruqu alabdaan sida saxiixa waa tafaruqu alabdaan waa jismiga inuu kala tago jismiga inuu kala tago oo majliska beecu ka dhacay ee heshiisku ka dhacay labadooda mid ka mida uu ka tago ama labadoodaba ay kala tagaan calaa kullin waa in jismigoodu kala tago waxaa la sheegay ibnu cumar radia allahu can waxaa la yidhi haduu beec galo qofkuu beeca la galo heshiiska la galayna uu rabo maalan inuu la sii joogo ama uu la sheekaysto beecina uu doonayo inuu dhaco oo aan laysku soo noqon oo khiyaar ku baaba'o waxaa la yidhi inta taguu soo noqon jira waa tegayaa kadibna wuxuu ku soo noqonayaa ninkii uu wax ka iibsan wax ka iibsaday markaasuu wixii dana uu ka lahaa iyo wixii kale uga baahnaa uu ka dhammaysanaya hadduu la sheekaysan rabana waa la sii joogaya tegitaankaasi maxay waajibisay beecay waajibisay maxaa yeele waa kala tageen mar hadday kala tageenna faqad wajaba albeyc waxaa xadiidka alfaaddiisa qaar ku jirtay inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wain tafaraqaa faqad wajaba albeyc haddii ay kala tagaan ama axadkood midka kale uu ka tago faqad wajaba albeycu beycu waa waajibay waa dhacay beycu mar hadduu dhacna khiyaar ma jiro laysku soo noqon maayo waxaa laiskugu soo noqon karaa waa maxay midda haddeeta ka hadlayna uun oo ah in ceeb iyo cilla ay jirto intaasaa qofka ku soo noqon karaa walahumaa waxayna leeyihiin labadooda ay lilbaa'ic waalmushtari labada mid walboo ka mida wuxuu xaqu leeyahay an yashtariطaa inay shardiyaan alkhiyaara khiyaar inay shardiyaan ilaa alaaثati ayaamin ilaa saddex maalmood wuxuu mid walba xaqu leeyahay inuu saddex maalmood shardiyo macnaha inuu yidhahdo maalan markaa qofkan wax ka iibsanaysid badeecadan waa kaa gatay laakiin haddaan ceeb ku arko muddo saddex maalmood gudahooda waa kugu soo celinaya asigana waa ka aqbalay hadhowta hadday ceeb soo baxdo muxuu xaqu leeyahay qofkaasi inuu badeecadii soo celiyo xaqu leeyahay waxaa arrinkaa ku soo arooray xadiid cabdillaahi bni cumar radia allahu canhumaa oo bukhaari iyo muslim labaduba ay wariyeen ninkii saxaabiga ahaa ee nebigu uu ku yidhi sala allahu calayh wasalam idaa baayacta faqul laa khilaaba haddaad beec gelayso waxaad ku tiraahdaa waxaad ku tidhaahdaa laa khilaaba laa khilaaba macnaheedu waa maxay bimacnaa laa khiyaana khiyaana ma jirto warkaasi muxuu u faa'iideynayaa ninkaas haddii la khiyaano waa soo celinaya badeecadii marka hore uu leeyahay khiyaana ma jirto yaan lay khiyaanin ninkaasina waxay sheegeen culimmadu inuu ahaa nin madaxa dhaawac ka gaaray oo aan ku baraarugaynin waxyaabo badan dhaawaca madaxuna hadda mararka qaar wuxuu keenaa qofka caqligiisa iyo maskaxdiisu dhaawaca dhib ku keenaya marka nebigu wuxuu u sheegay calayhi salaatu wasalaam in lagu khiyaano beeca rasuulka calayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi haddaad beec gelayso marka hore shardi waxaad tidhahdaa laa khilaaba khiyaana ma jirta dheh sidaasuuna samay jiray markuu meel tago wax ka iibsanaayo wuxuu dhihi jiray laa khilaaba haddii ceebi ku soo baxdo ama uu markaa arko in la khiyaano wuxuu celi jiray wixii badeecadii waxaa jirta riwaayad bayhaqi raximahu llaahu oo wariyey oo nebigu leeyahay uma anta bilkhiyaar adiga khiyaaraad leedahay markaad laa khilaaba tidhahdi kadib khiyaaraad leedahay fii kulli silcatin ibtactahaa badeeco walbood iibsato khiyaaraad waxaad u leedahay talaata layaalin saddex habeen waxaad inaad inta iska haysato bil kadib iyo maraad dhammaysa aad tidhahda ceebaan ku arkay sax maaha marka talaata layaalin ayaad khiyaar leedahay markaad shardiso kadib saddex maalmood haddii la dhaafo saddex maalmood ka yaraa lagu ogaadaa ceebta soomaan haddaad wax baaraysid marka hore iska hubi marka hore iska hubinaysaa wixii waa tijaabsanaysaa haddii aysan ceebi ka soo bixin adaa iska leh wixii markaas kadib ku yimaada maray gacantaada gasho kadib ma soo celinaysaa ceebta la sheegaayo macnaheeduma waxaa waaye markaad qaadato kadib ceeb ku dhacda miya mase waa ka hor yaa waa ka hor waxaa la rabaa ceebtan inay shayga ku sugnayd markuu ninka baa'ica haystay intaan la kala tegin waa inay ceebtu ay ku jirtay ama ay ku sugnayd laakiin haddaad adigu la wareegto markaad la wareegto kadib ay cilla soo baxdo aan hore u jirin xaq miyaa u leedahay inaad qofkii ku celiso xaq uma lihi qofkan shaygoo saliimuu kaa iibiyey ceebtuna wax daari oo gadaal uga dhacay noqotay ceebta la sheegaya waa la celinaya laleeyaha waa markay badeecadu marka hore lahayd markaad soo iibsanaysa waa inay ceebta ku sifaysnayd iyo cillada marka khiyaarkaasi waa ilaa alaaati ayaam xaqay u leeyihiin inay shardiyaan wa idaa wujida haddii la hela buu yidhi bilmabiici waxa la iibinayaa haddii laga helo ceybun ceyb falilmushtari midka mushtarigaahe wax soo iibsaday wuxuu xaq u leeyahay radduhu inuu ceebtaasi inuu shayga celiyo inuu celiyo ayuu xaq u leeyahay arrintaasina waxaa ku soo arooray xadiidkii ku saabsanaa xadiidu lmusaraa xoolaha la gaaxiyo kadibna ay soo baxdo neefka in la gaaxiyo markii la iibsaday kadib wuxuu xaq u leeyahay qofkii inuu celiyo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa tusaru alibila waalghanam faman ibtaacahaa bacdu fainahu bikhayri nadarayn bacda an yaxtalibaha in shaaa amsakahaa wa in shaaa raddahaa wa saacin min tamr wuxuu nebigu leeyahy sala allahu alay wasalam laa tusaru alibila waalghanam lama gaaxiyo geela iyo ariga gaaxinta macnaheed waxa waa caanaha lagu xabisaya markii caanaha lagu xabiso qofka wax iibsanaya markuu neefkan arka muxuu u malaynayaa inuu yahay neefkan neef caana badan markaasuu isleeyahay neefkan waa neef muhiima lacag waa ka iibsanayaa markuu iibsado kadib ee caanihii uu ka liso waxaa caddaanaya caanahan inay yihiin kuwa lagu xabisay neefka caana badnayn waa la khiyaana soo maahan qofkaasi waa la khiyaanay waxaana lagu khiyaanay gaaxintaan neefka la gaaxiye ceebtiina waa usoo muuqato waa usoo daahirta wuxuu leeyahy nebigu sala allahu alay slam qofkii neefkaas iibsada laba arrin midda u khayr badan ayuu ku sugan yahay midda u doonuu dooranaya markuu liso kadib markuu liso ay u caddaatay ceebtaasi laba miduu doonuu samaynaya in shaaa amsakaha hadduu doono neefki waa haysanayaa oo sidaasuu ku haysanaya wa in shaaa raddaha hadduu doonona waa celinayaa maca saacin min tamr saac timira ayuu la celinayaa saaca timirtkaa uu la celinaayo muxuu ka dhigan yahay caanihii la lisay waay ile caanihii la lisay mar haddaad neefka celinayso caanihii la lisa waxaa iskale soomaha qofkaa ka soo gaday neefka aad ka soo iibisay caanahaas beddelkooda saac timira ayaad neefka la celinaysaa sababta loo celinayo waa maxay waa ceeb iyo cillo soo baxday saa darteed qofka haddii uu badeecada ceeb ku arko wuxuu xaq u leeyahay inuu badeecadaas celiyo uu ku celiyo ciddii ka iibisa qofkaas lagu celiyana waxaa la rabaa inuu wixiisa ceeshado maadaama ceebtu ay caddahay lacagtii uu qaatan uu celiyo qofki iska lahaa walaa yajuusu ma bannaana baycu hamarati miraha in la iibiyo mutlaqan sideedaba ma bannaana ilaa bacda buduwi salaaxihaa ilaa markuu salaaxeeda muuqdo kadib mooyaane yacnii midhaha la beerto markii midhahaasi ay bislaadaan oy saalix u noqdaan in la isticmaalo ayaa la iibinayaa amaa midhihii on bislaan oo aan saalix u ahayn in la isticmaalo ma bannaana in la iibiya ayagoo geedkoodii ku yaalla mutlaqan ma bannaana in la iibiyo salaaxa waxay culimmadu ku fasireen ama lagu macneeyey waa bisaylka inay midhuhu bislaadaan cillada loo diidaayo waa maxa haddii maalan geedkii midhihii ayagoo ku yaallaan midhuhuna aysan bislaanin midhaha lagaa iibiyo bisaylka hortii maxaa ku imaan kara aafaadaa ku imaan kara waxaaba laga yaabaa midhahan inay bislaa waayaan inay si kale u baaba'aan oo musiiba ku dhacdo dabiiciya ay asiibto qofkaana wixii waa ka gaday berri waxaa imaanaya muran adigona aad leedaha waa kaa iibiyey asigana uu ku leeyahay maya waxaad iga iibisay wax jira maahayn waa baaba'een saysataa u dhicin markii la iibinaayo waa in la iibiyo ayagoon wax u dhinnayn oo saalix u ah in la isticmaalo oo bislaadeen midhahaasi si loo xaqiiqsado qofkaasi wuxuu iibsanayay inay yihiin wax laysku hubo oo uu qaadan karo haddaysan taa dhicin ma bannaano in la iibiyo arrintaasi waxaa u daliila xadiid cabdillaahi bni cumar radia allaahu canhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu reebay ou nahiyey in midhaha la iibiyo ilaa uu muuqdo daahiro wanaagooda naha albaa'ica waalmubtaac arrinkaasi nebigu wuxuu ka reebay midka wax iibinaya iyo midka wax iibsanaya labadaba labadoodaba looma ogola kanna inuu iibiyo looma ogola kaana inuu iibsado looma ogola almubtaac ayaa loola jeedaa naha albaa'ica waalmubtaac almubtaac waa almushtari almubtaac waxaa laga wadaa almushtari almushtari waa midka wax gadanaya albaa'icna yaa waaye waa ninka wax iska leh milkiilaha ah ee wax iibinaya labadaba nebigu waa ka nahiyey calayhi salaatu wasalaam waxaa laga cararayana waa khiyaanada iyo qishka ku imaan kara iyo qofkan waxa aad ka iibinaysoon caddayn markaad u fiirsatana buyuuca marka laga hadlaya buyuuca iyo waxyaabaha la kala iibsado diinta islaamku waxay aada ugu dadaashay in wax walba caddaadaan qofkan wax iibsanayana waxa lacagtiisa uu ku bixinaayo inay yihiin wax la hubo si khasaare iyo dhibaata aysan ugu soo noqon walaa baycu maa fiihi ribaa mana bannaana in la iibiyo maa fiihi ribaa wax riba ay ku jirto maa fiihi ribaa muxuu ka wadaa wax ka mida waxyaabaha ribada ay gasho maa fiihi ribaa haddaa riba ku jirtaa ulama jeedo laakiin wuxuu ka wadaa alasnaaf ribawiya shay ka mida lama iibiyo bijinsihi jinsigiisa laguma iibiyo radban asigoo qoyan jinsigiisa laguma iibiyo ila laban ilaa caanaha mooyaane caano riba miyaa gasha yaa min almaطcuumaat miyay ka mid yihiin caanuhu waa min almaطcuumaat laakiin lixdii arrin ee nebigu caddeeyey sala allahu calay wasalam ma ka mid ahaayeen yaa kama mid ahayn intii nebigu sheegay calayh salatu wasalaam caanuhu kuma jirin intii nebiga aan uu sheegay calayh salaatu wasalaam wixii ka baxsan waa sheegna ayaan dhoweyd markaan darsigaa qaadanaynay in laysku khilaafsan yahay waxa la haleeshiinayo cillada ka dhexayn karta khilaaf weliba aada u badan ayay isku khilaafsan yihiin qolo dhanka beega ka fiirisay qolo dhanka wasniga ka fiirisay qolo dhanka kaydsiga ka fiirisay qoraa waxay yidhahdeen waa wax walba oo quud laga dhigto oo la kaydiyo kaydka maxay ku saarayaan waxaan kayd gelin soo ma waxyaadahan fawaakihda in badan oo ka mida kayd ma galaan oo waxaa laga yaabaa maanta haddii la isticmaalo berri inaan loo dhigi karin ama saa dambe inaan loo dhigi karin waad aragteen oo khudaarta inta badan dadka qaar waxay ku ilaaliyaan tallaajooyina lagu ilaaliyaa sababta tallaajada loo gelinaya waa maxay yacni firinjeerada waxa loogu isticmaalaayo waa inaysan qurmina isbedelin iddikhaar ma galaan laakiin raashinka caadiga kayd ma galaan bariiska waa la kaydoo galaa digirtu kayday gashaa calaa kulli xaal iddikhaari leeyihin qaarna waxay yidhahdeen waa almacuumaat shiiku muxuu ka mid yahay qolada dhahaysa cilladu waa almacuumaat idan wax walboo maطcuum ahoo طacaam noqda cindahum waa maxay waa min ariba waxay ka mid tahay min alasnaaf الribawiya laakiin sida صaxiixa ah intii nebigu sheegay calayه الsalaatu wasalaam ayaa mansuus oo naskiiyo deliilku ku yimid wallahu aclam wslى اllahu عalى nabiyina muxamed wعalى aalihi وaصaxbihi aجmaciin